wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gabagabaysay tababarkan oo ku saabsanaa xalinta khilaafaadka kaasi ay ka qayb galeen qaar ka mid ah guddiyada bulshada ku nool tuulooyinka gobolka jubbada hoose tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah ayaa ka qaybgalayaasha lagu siinayay casharo badan oo la xiriiray xalinta khilaafaadka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland nuur cumar shaale ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan waxaan filayaa tababarkan in uu idinku soo kordhiyey aqoon ku saabsan hababka ama qaababka loo xaliyo khilaafaadka iyo maaragtay tabashooyinka yaryar ee bulshada dhexdooda ka jiro maalinta aan fulayna sidaan sheegnaba bulshada dhexdeeda inta badan waxaa iska jiri kara waxyaabo yar oo fudfudud oo haddii aanan markaasi ayna jirin dad macnaha aqoon u leh oo xaliyo marka dambe sababi karo in uu noqdo maaragtay dhibaato intaa ka weyn guddiyadan tuulooyinkan ka samaysan shaqadooda waxay tahay in ay xaliyaan waxyaabaha yaryar ee bulshada dhexdooda ka dhaco si aynan ugu sii gudbin darajo intaa kasii sarreysa ee hadhowta sababi karto maaragtay caqabada ka waaweyn intaas waxaan filayaa dadka meeshaan fadhiya ee dhalinyarada iyo odayaasha iyo haweenkaba leh in aad arrintaasi aad wax badan idinka kordhay aqoontaasi waxaa kaleeto oo macnaha aan idiin sheegayaa inaan joogtayn doono hadduu alla yidhaahdo tababarada ku saabsan arrimaha noocan oo kaleeta inaan joogtayn doono hadduu alla yidhaahdo si aan mar kasta kor ugu qaadno xirfadeenna xalinta khilaafaadka ka dhex jiro bulshooyinka aanu ku dhex nool nahay marka maanta maadaama aan joogno gabagabadii tababarka waxaan idinka mahadcelinayaa sidaad usoo xaadirteen siduu howlkan u buuxo dhammaan dadkii loogu talagalay tababarka inay ka qayb qaataan oo uga qayb qaateen qaarkoodana ay uga soo boqooleen tuulooyin maaragtay ka yarbaxsan magaalada kismaayo si ay macnaha u kororsadaan aqoontan maaragtay ugana faa'iidaystaan waxaan si dhow oo la shaqayn doonaa ka wasaarad ahaan dhammaan guddiyadaas tuulooyinka si aan mar kasta u ogaano xaaladaha iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan ugana dhisno dhanka maaragtay xirfadaha iyo maaragtay iyo waxyaabaha kaleeto maaragtay asaasiga u ah inay waajibaadkooda sidii loogu talagalo u gutaan maadaama maanta aan joogno gabagabadii kulankeenna mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan kulankeena halkaan aan noogu soo xiro waana ku mahadsantihiin ka qayb qaadashadiina iyo iyo sidaad macnaha usoo xadirteen casharada dadka ka faa'iidaystay tababarkan ayaa ka shaqayn doona sidii loo yarayn lahaa khilaafaadka bulshada dhexdooda ah gaar ahaan tuulooyinka jubbada hoose